barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco bisha juunno waa lix iyo toban sanadka labada kun iyo kow iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo halkan washingtonna waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dhallinyaro magaalada beledweyne ka samaynaya howlo lagu nadiifinayo qaybo ka mida magaalada beledweyne waxaan aragnay ninac fara badan oo ilaahay xaaladiisa og yaho meesha lagu soo daadiyey ninaciyaa gubnay xaafadiyaan ku dhex wareegnay islamarkii waxaan sameynay barnaamij wacyigelin ah mootobajaajaan kiraysanay codaan duubanay codkaan ku xiranay xaafadii la dhex marnay micnaha sidii waa ogsoontaa dadka waa dad iska jahliyaa jiro wax markii lasoo daadiyay waxay u maleeyaan wax fiican qaara iska aruursadoo kartooman badan qaatay qaara xitaa waxay isku dayeen inay magaalo kale ay usii beecgeeyaan waxaa kaloo aad maqli doontaan tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee puntland oo si rasmiga uga furmay magaalada boosaaso iyadoo ay ka qaybgalayaan sagaal kooxood kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaan ka marnayn barnaamijka balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
madaxa qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bani-aadanimada ayaa ka digay shalay oo talaado ahayd in macluushii itoobiya ee sanadkii oo ay ku dhinteen hal milyan oo itoobiyaanihii ay mar kale dhici karto haddii aanan loo ogolaan gargaarka bani-aadanimada inuu gaaro gobolka dhinaca waqooyi ku yaala ee tigrays si xaalada hadda taagan si deg dega loogu bedelo islamarkaana waxa uu ku baaqay in la dedejiyo dhaqaalaha ku baxaya gargaarkaasi mark locok madaxa qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha bani-aadanimada ayaa kulan aan toos ahayn oo gaar ah oo uu la yeesho xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay shalay oo talaado ahayd waxa uu ku sheegay in hadda macluule ay ka jirto gobolka tigray sida v o eda qoraal laga sameeyey kulankaasi ay ku heshay waxa uu sheegay in maamulka tigray ay soo wariyeen in ay jiraan dad u dhintay macluul waxaa kaloo intaasi uu ku daray in xaaladda ay kasii dari doonto bilaha soo socda islamarkaana aysan ku ekaan doonin oo keliya gobolka tigray balse ay gaarayso gobolada cafarta iyo amxaarada boqortooyada sacuudiga ayaa talaadadii xukun dil ah ku fulisay nin ka soo jeeda shiicada laga tirada badan yahay kaasi oo lagu xukumay eedo la xidhiira mudaharaad dowladda looga soo horjeeday oo uu ka qayb galay xilli uu toban iyo dhowr jir ahaa waxaana dadka xuquuqda aadanaha u ololeeya ay xukunkaasi ugu yeereen mid cadaaladda ka fog mustafa al darwiish ayaa lagu toogtay magaalada damaam ee bariga dalkaasi waxaana dilkiisa loo cuskaday kacdoon hubaysan oo ka dhan ah boqorka sacuudi arabiya iyo weliba qalqalgelinta amniga boqortooyada sida ay warisay wakaaladda rasmiga ah ee boqortooyada sacuudiga darwiish ayaa bishii mey ee labada kun iyo shan iyo tobankii loo xiray ka qaybgalkiisii mudaharaadyadii dhacay intii uu socday gugii carabta ee labada kun iyo koob iyo tobankii ilaa labada kun iyo labaiyo tobankii sida ay sheegeen hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha oo ay ka mid tahay amnesty international oo intaasi ku dartay inuu ahaa toddobiyo toban ama siddeed iyo toban jir wakhtigaasi hay-adda fadhigeedu yahay britain air brief ayaa sheegtay in maamulayaasha boqortooyadu aysan qoyska darwiish ku wargelin xukunka lagu fuliyey ayna ka heleen warka dilkiisa warbaahinta bishii abril ee sannadkii hore boqortooyada ayaa ku dhawaaqday inay joojin doonto xukunada dilka ah ee dadka lagu helo inay ku kaceen dembiyada iyagoo ka yar da'da siddeed iyo toban jirka
duhur wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad naga dhagaysanaysaan guddi dhallinyaro isxilqaama ayaa maalintii shanaad ka wada xaafadda buundaweyn gaar ahaana laanta isbartiiba howlgal lagu nadiifinayo saddex meelood oo lagu shubay waxyaabo dhacay isticmaalkooda oo ay ka mid yihiin nanac iyo buskud iyagoo sidoo kalena wacyigelin u sameynaya dadka deegaanka si caruurta aysan u isticmaalin waxyaabahan waxaa warbixinta noo soo diray waryaheena xuseen xasan dhaqane dhallinyarada ayaa hawshan bilaabay khamiistii lasoo dhaafay waxaana ay u shaqeeyaan si maalinla ah guddiga dhallinyarada ayaa waxay ka kooban yihiin labaiyo toban qof oo dadka deegaanka ah iyo shan qof oo shaqaalo muruqmaal ah kuwaasoo maalintii ku shaqeeya lacag dhan konton dollar oo ay iska soo ururiyeen dadka xaafadda qashinka ayay ururinayaan dhallinyarada iyagoo intaa kadibna meel isugu geeya ugu dambeynna dab qabadsiiya sida uu v o a u sheegay axmed maxamed yuusuf oo ka mid ah guddiga labaiyo tobanka qof ka kooban waxaan aragnay dhinac fara badan oo ilaahay xaaladiisa ogyahoo meesha lagu soo daadiyey dhinaciyaa gubnay xaafadiyaan ku dhex wareegnay islamarkii waxaan sameynay barnaamij wacyigelin ah mootobajaajaan kariisanay codaan duubanay codkaan ku xiranay xaafadii la dhex marnay micnaha sidii waa ogsoontaa dadka waa dad iska jahliya jiro wax markii lasoo daadiya waxay u maleeyaan wax fiican qaara iska aruursadoo kartoomo badan qaatay qaara xitaa waxay isku dayeen inay magaalo kale ay usii beecgeeyaan wixii aan ka taxadirnay intii qaadatana waan ka soo celinay insha allahu tacaalaana marka wixii sidaasa ku samayno oo ku gubnay taasaa nagu dhalisay inaan micnaha aan u istaagno dhinacaas inaan gubno waxaas meesha lagu soo daadiyey u wanaagsaneyn xag diinna ku wanaagsaneyn xag biniaadanimana aan ku wanaagsaneyn kolleyna qofka biniaadankaasi wuxuu isdhahay waa ka macaashi doontaa macaashkiisana meeshan u noqon wixii hadduu asiga ku khasaaray wuxuu asiga ra'yigiisa oo siiyey biniaadanimo xumo ay u geysay inuu dad masaakiin oo shacab oo danyar ah oo maanta xitaa aan awoodin xaafadaas ay u badan yihiin in micnaha haddii waxaas ay ku sumoobaan maanta aanan dhakhtar xitaa awoodi karin marka waa u kacnay waa ka gubnay qashinkii wixii dambeetoo haraadigahay waa subaxdii alisaydia unka lahnay waa aruurinay haddana waa gubnay muxuu ahay dhowr boqol oo kartoon oo ahay weli xitaa qaar furfurana ku jiray qaar ka furna haddana waa lasii firdhiyey ilmihii iyo wixii markay ku yaaceen jimcadiian waxaan samaysanaa lacag contributionaan samaysanaa oo iska qaadnaa hal hal dollar guruub whatsapp aan leenahay oo xaafadda dhallinta buuntaweyn ay ku kulansan tahay jimcadii laisku baraarujiyaa waxa ay waxqabadka ay leedahay aan isku baraaruginaa hal halkaas doolaroo noo aruuro wixii noo aruuraa wax ku qabsanaa gaadiid hadday noqoto gaadiidka ayadaan u isticmaalnaa haddii ay noqoto waxqabad kaleeta ayadaan u isticmaalnaa dadka degan xaafadda buundaweyn gaar ahaan laanta filtara aada ayay walwal ugu abuurtay waxyaabaha dhacay ee lagu soo daadiyay xaafadooda waxaana arrintan ay kusoo wargeliyeen dhallinyaradan hadda isu abaabulay inay wax ka qabtaan dhibaatada deegaanka lagu soo kordhiyey maxamed cusmaan weheliye waxa uu ka mid yahay dadka degan xaafadda waxa uu sheegay in uu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee arkay qashinka lagu soo daadiyey xaafadooda
kartoon ayaa gurigii hortiisa lasoo dhigay horaa usii qaaday xaafaddii kartoon kalea ku arkay meeshii kadib ayagaan usoo celdaamiyey maayaradaan u sheegay ayagaan u sheegay dhibkaana ka dhacay xaafadaan idhi wixii waa arkeen habeennimo waa la gurmado isla habeennimo intii laga gaaro waa la soo aruuriyey waana ay gubeen guddigaana isxilqaan kayr allaha siiye marka arrintaasi waa arrin weyn dowladda hoosa shaqadaas shuqul ku laheyd wixii maarata expire inay dukaamada gasho fayadhowrkii magaalada ma samaysno fayadhowraa la rabaa magaalada waagii hore waxay jirta fayadhowr shayga isbeer baa shayga expireka noqday ama dheydkiisa dhacay in la soo qabto ayaa la xiri jiray qafka haya xitaa maanta shaqadii waa la goyay fayadhowrkii ma jira gobolkii waxa la yidhaha ama degmadii kama jira wax fayadhowre ma garato guddoomiyaha laanta filtare ee xaafadda buundaweyn kanadiid xuseen sandhool ayaa waxa uu sheegay in dhallinyarada howsha wadda ay si dhow ula socdaan shaqadooda waxaana uu tilmaamay in laba qof ay u xireen iyagoo qashin hor leh ku shubaya meelihii la nadiifiyey meelaha dhallinyarada ay shaqada ka qabteen waxa uu sheegay in ganaax adag la saari doono qofkii lagu arko isagoo qashin ku shubaya marka bulshadiina baraarujinaan ku samaynay qaybeeda kala duwan waa gaarsiinay annagana intii karankeena waa u taagannahay hadda aan kula hadlaana waxaa jira dad u xiran oo inta gaaridameer qashin kusoo qaaday keenay aan qabanay aan xirnay wixii laga yeeli lahayna kolley maamulkay u taallaa goobta waa goob marin u ah bulshada qaybaheeda kala duwan waxay marin u tahay kawaankii hilibka waxay marin u tahay suuqii balka waxay marin u tahay xaafad xaafad xaafadaha ka mid ah oo waaxdan iyo waxdaas ay daris yihiin oo la yirahdo buulii cuqub ayay marin u tahay marka goob halbowla oo lafdhabara oo bulshada qaybaheeda kala duwan ay u baahan yihiin oo xataa hay-adda bisha casaa ka agdhowo caafimaadkii waxay samaysaa waxyaabo badanay ka geysataa malmalaadooyin iyo waxbay dumar ku siisaa marka goob bulshadii oo dhan adeegsanayso in macnaha loo adeegsado meel qashin ah oo qashinkii haddana int aanan la gubin aanan la xaruurin aanan godlaysi ku geynin dhibkeeday leedahay waana og tahay oo qashinka intuu ku jiro mar walbo
xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
markana dhegeystayaal waxaad nala dhegaysataan mid ka mid a kaalmaha heesaha aynu idiin hayno
badan naqaysay tiri mid ahaa noloshu waxay tahay aqu nasiib yahow maad samayn marka dadka nooca badan naqaysay tiri midaan noloshu waxay tahay aqu nabarada waqtiga nitaaqada waanu mugte macantabanida dhila saxiix jacaylada naafada nabiibkiyo xaasinka u noqon maayo ogo kaliyay nabarada waqtiga nitaaqada waanu mugte macantabanida dhila saxiix naftayda ayay dirqiin ugu jeer baad niyo jabtiin qalbigu way yaranaastee hay jabi ruuxi neceb hay jabi ruuxi neceb
shalay waxaa magaalada boosaaso ka furmay tartanka kubadda cagta puntland oo ay ka qaybgalayaan ilaa iyo sagaal kooxood oo kala gedisan tartanka ayaa ka dhacaya garoonka miro awaare ee boosaaso kaasi oo dayactir lagu sameeyey wariyaha v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa la kulmay qaar ka mida ciyaaryahanada tartanka ka qaybgelaysa xilli ay ku guda jireen tababarka kooxaha bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdulaahi axmed cali ka tirsan kooxda boosaaso football club halkan waxaan u nimaanaa galab kasta inaan ku diyaar garowno kulan adag aan ku leenahay shan iyo tobanka bisha garoonka miro awaare oo hadda isagana mataqaanaa duwahabeen iyo casriyen lagu sameeyey insha allahu diyaar garow fiican baan sameynay macalin fiican oo magaranaysaa puntland laga yaqaano waa trainingka nasiiyey marka diyargaro waa fiican baan ku jirna insha allah waxaan rajeynayna inaan soo guulaysano waaya bal eh, tartankaas marka laga yimaado sida u diyaar garowdeen kooxda eh, aad la ciyaari doontaan waa kooxda ugu horreeya ee tartanka lagu furi doono idinka iyo weliba kooxda kale marka eh, natiijo noocay ah eh, ka filin ka dhan inaad kulankaas kala imaan ka dhan Eh, bismillahi raxmaan raxiim horta diyaargarow fiican baan sameynay macalin fiican oo magaranaysaa puntland saameyn weyn kulena mataqaanaa trainingkii iyo tobabar fiicanna waana siiyey insha allahu een, ciyaarta een, shan iyo tobanka bisha waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala garoonka miraa waare saddex dhibcood inaan kasoo qaadano hadduu ilahayd insha allah waxaan wada ciyaarnay oo mataqaana hadda kahor eh, isku aragnay marka insha allah waxaan rajeynaynaa inaan guulaysano saasaan ku haaminayna hadduu ilahayd insha allah Eh, marka laga yimaado diyaargarowgiina eh, macalinkiina casharada tobabarka uu idin siiyey macasharo idinku cusub bay ahaayeen mise waxay ahaayeen kuwa aad horey usoo qaadateen Een, casharadu macalinkuna siiyey casharo een, qaar nagu cusub iyo qaaran hore usoo qaadan oo iskugu jireen maadaama uu yahay macalin magaranaysa xirfadiisu aada u sarreyso een, training fiican oo mataqaanaa een, muhiim ah buuna siiyey aanu kaga hortegi karno naadiga aanu iswajahayno bisha shan iyo tobanka bishan dhexdeeda insha allahu kulanka talaada Eh, maxay soran ka dhan natiijo aad kala soo laaban ka dhan insha allah waxaan rajeynaynaa guusheedu waxa uu- inaan guul kasoo gaarno insha allah waxaa ila jooga halkan eh, mid ka mid a dhalinyarada ee balaayarinta ama ciyaaryahanada ka mid a eh, magacaaga magacaga waxaa la yidhahdaa cabdulahi cabdisiid siciid Een, waxaan u nimaanaa inaan ku aalamiiteyno een, garoonka aanu isugu diyaarino tartamadana si nagu soo wajahaan een, horyaalka puntland si aanu kaalin fiican oo muuqata inaanu qaadno uga galno tartanka horyaalka sagaal kooxood baa ka qaybgelaya Eh, sagaalka marka idinkana laga reebo eh, sideedda kooxood ee kale marna ma wada ciyaadheen Een, wallahi yusuf waa wada ciyaarnay een, horyaalkii hore oo puntland een, kulli waa is wada aragnay tartamadatan een, tartamada oo dhan kooxaha waanu is aragnay Een, de waxaan u malaynayaa kooxaha inaanu wada naqaan een, laynas laynas yaqaan dhallinyaradu is wada yaqaanaan Een, hadda waxaan ciyaaraynaa kulan een, furitaan kulanka furitaanka oo mataqaanaa horyaalka puntland lagu daafurayo oo annaga iyo waxaa ciyaarayna kooxda ee garowa city Een, alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay wuxuu qadaray een, hadda waxaan haysanaa oo aanu mataqaanaa ugu diyaar garownay si aad iyo aad ah waxaanu haysanaa macalin een, xirfad aad iyo aad u wanaagsan leh oo ilaa heer puntland een, macalin ka soo noqday Een, taasi waxay noo fududaynaysaa ama nagu dhiirigelinaysaa inaanu dadaalkaygii hore iyo aqoontaydii hore ay sii laba jibaarmatay Een, waxaan kaloo kugu darayaa een, macalinku muddo badan buu xirfadiyey garowe Een, waxa uu xirfad yaqaanaa ama eh, falsafad yaqaanaa dhammaan kooxaha garowe Een, waxayna taasi noo sahlaysaa inay noo fududayso ama mataqaanaa een, aanu helno een, main pointiga ciyaarta een, taasoo noo sababi karta een, macalinku experiencigiisa aqoontiisa iyo qaabka aan u wajihi karno oo uu si aada noogu sharaxay maadaama ay ciyaaruhu kadis ahaayeen een, hadda waxaan qaadanay een, casharadii isfahankii een, qaababkii loo wajihi lahaa kulanka Een, kadibna waxaa noo qorshaysan inaanu diyaargarow adag oo inta ka adag aanu sii galno Waayo, eh, tartankan waa ka duwan yahay tartamadii hore Eh, weliba garoonka kubadda cagta miro awaare hadda dib u habeen baa lagu sameeyey waxuu ka mid noqday garoomada caalamka oo kale marka eh, garoonkaas inuu idinku cusub yahay eh, ka dhalinyar ahaan marka eh, garoonkaas iyo la qabsigiisa iyo sida aad ugu ciyaaraysaan eh, muxuu ka bedelayaa qaabkiina hore aad ugu ciyaari jirteen garoonka markaasi ciid ahaa Een, wallaahi yusufow een, garoonka horta garoomada puntland een, mira awaare balaayirinta puntland oo dhan buu ku cusub yahay Een, annaga wax nagu gaara ma aha hase ahaatee een, waxaan rajaynaynaa inaan boqolkiiba boqol fahano Een, garoomada cagaarka ah kooxdu kala barobar een, balaayirintu way kasoo ciyaareen ilaa heer muqdisho ilaa heer mataqaanaa garoomada hargeysa oo kale Een, waa laga soo ciyaaray balaayirinta kooxdu Een, u malayn maayo waxaa qabad inay nagu ahaanayso waxa kaloo noo sii dheer dee macalinka oo mataqaanaa een, aanu dadka dheernahay een, kulanka een, ka horna aanu jecelnahay inuu inta aanan aqoon uu sii fahansiiyo garoonka Een, taasaana noo fududaynaysa baan dhihi karaa insha allah boqolkiiba boqol aan ku kalsoonahay kooxda Een, laakiin qadarka iyo kubadda een, sunnaheeda oo ah een, in lagaa badiyo barbara aa gasho ama aa badiso taas een, ma diidanin laakiin waxaanu meesha u teganaa waxay tahay inaan dhammaan mucaashaqiinta taageerayaasha kooxda aanu qancino intana daawanayso oo ummadoo garoonkaa soo xaadirtayna ay naga dhehdaan kubad wanaageena iyo falsafadeenna iyo aqoonteena iyo khibradeenna oo dhammaystiran Eh, waay, ugu dambeyntii wax rabaa inaan ku weydiiyo eh, tartankan tartamadii hore waa ka duwan yahay maxaa dhalinyaro ah oo soo kacay oo la rajeynaya inay ciyaaraan tartankan oo marka hore markoodii hore ahaa eh, heerka labaad oo kale ma idinku jiraan dhalinyaro idinku cusub Ee, oo fursad u siisay inay ciyaaraan Ee, wallaahi yusufow horta een, kooxda tan bosaas f c marka la yidhaahdo astaanteeda koowaad waxaa weeye inay soo bandhigto hibada jiilka cusub Een, sidaan filayo een, hadda kooxda tan horyaalkii hore puntland dadkii ciyaaray waxaan umalaynaya wax yaroo farkutirisa ay kaga jiraan waa jiilkii dahabiga ahaa ee magaalada boosaaso daafaheeda iyadoo aan loo fiirin xaafad iyadoo aan loo fiirin qofka uu yahay iyadoo aan loo fiirinayn mataqaanaa waxa uu kooxeeteenka yahay loo fiirinayo tayadiisa iyo hibadiisa waa meesha keliya u suurtagelisa inuu kusoo bandhigo waa kooxda keliya ee aanan magaalada banaankeeda ama magaalooyinka kale ee gobolada dalka sida xamar hargeysa ilaa iyo xataa magaalooyinka nagu xiga aanan ka raadsan wax balaayiriina ku kalsoonaata rabta inay ka dhabayso hadafka ah in magaalada boosaaso balaayiriinteedu ay mustaqbal ifayeeshaan in magaalada boosaaso balaayiriinteedu ay helaan koox ay ku soo bandhigaan hibadooda iyo tayadooda waana sababta ay astaanta kooxatan u leedahay balaayiriin badan oo jiilka dahabiga ah hadda soo kacaya ayaa ku jira kooxda oo aanu rajeynayno inay dhiig cusub oo kooxda dardargeliya ay noqdaan cadaro iyo mustaqbalna wacanna ka muujiya horyaalka nagu soo aadan maxaa rajeynaysaa marka inaad tartankaasi kala imaataan
wallahi waxaan rajeynaya horta qof kastoo balaayaro kooxda koobka ka qayb galaya waxa uu rajeynayo waa kuga celinaya mar labaad kubadda sunnaheeda ma diidi karno kubaddu iyadaa waxay leedahay caddaan iyo madow iyo barbarac wax kasta ay kubaddaasi horta nagu keento dee waa ku qancaynaa waana sababta aan garoonka u aadnay laakiin waxaan rajeynayaa boqolkiiba boqol dadaalkayga macalinkayaga iyo mataqaanaa awoodda aanu leenahay markaan qiimeeyo inaan kulankaas guulaysan doono insha allah hadduu ilahay noo suurtageliyo kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mida ciyaaryahanada ka qaybgelaysa tartanka kubadda cagta ee puntland oo shalay ka furmay magaalada boosaaso waxayna u waramayeen yuusuf maxamuud yuusuf markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha
xiriirka kubadda cagtae soomaaliya ayaa shaqada ka eriyay tababarihii xulka qaranka soomaaliya cabdiladiif salaf oo u dhashay wadanka morocco kadib markii sida ay sheegeen uu erayo aflagaada ah u adeegsaday ciyaartooyda xulka oo tababar ku qaadanaya wadanka jamhuuriyadda jabuuti bayaan ka soo baxay xiriirka kubadda cagta ayaa lagu sheegay in salaf oo haysta dhalashada wadanka beljamka la eriyey saddex toddobaad kadib markii uu la wareegay shaqada tababarnimo ee xulka soomaaliya oo isku diyaarinaya ciyaaraha carabta oo toddobaadka soo socda ka furmaya wadanka qatar wuxuu si isdaba jooga u adeegsanayay erayo aflagaadaha oo ka dhan ah ciyaartooyda wuxuuna ula dhaqmayay si xun tan iyo markii uu qabta xulka qaranka mana uusan lahayn dhaqan wanaagsan ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay xafiiska xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya wareegtada lagu eriyey tababaraha xulka qaranka ayaa intaasi ku dartay ciyaartooydu kuma faraxsaneen tababarkiisa maadaama xirfadiisa iyo khibraddiisa aysan ahayn kuwa gaarsiisan heerka xulka halka aanu xataa la imaan qorshe tababare tababar salaf ayaa la eriyay wax yar ka hor ciyaartii saaxiibtinimo ee soomaaliya iyo jabuuti taas oo kusoo idlaata hal iyo eber oo guusha ku raacda xulka qaranka wadanka jabuuti taageerayaasha xulka soomaaliya ee the ocean stars ayaa xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya ku canaantay shaqaalaysiinta tababarahan iyagoo sheegay inay jiraan tababarayaal soomaali ah oo ka mudan shaqada xulka lehna khibrad ku filan kuwaas oo ay ka tilmaameen yuu cali iyo cabdijoon oo labaduba ka mid ahaa xidigihii hore ee xulka qaranka soomaaliya koobka qaramada qaaradda yurub ayaa si xiise looga socda magaalooyinka kala duwan ee qaaraddaasi waxaana shalay lasoo gebangebeeyey is-araggii hore ee wareega koowaad ee gurubyada ibraahim geedow cawaale oo ah wariye madax bannaan oo falanqeeya ciyaaraha degana magaalada london ayaan weydiiyey ilaa iyo hadda sida koobkan uu u socdo waxaa lasoo gebagabeeyey is-araggii koowaad ama kulmadii koowaad ee wareega gurubyada oo koobka qaramada yurub sanadkan ay ka qeyb galayaan afar iyo labaatan dal lix gruub ayayna ka kooban yihiin oo gruub kasta laba koox ay kasoo bixi doonto si toos ah afar koox kalen oo kaalimaha saddexaad galana iyaguna oo ugu wanaagsan ay soo bixi doonaan ilaa iyo hadda xulalka cadcad waxaa ka mid ah oo cadaro dhiga talyaaniga oo gruubka a hogaaminaya sidoo kale beljamka oo gruubka b hogaaminaya iyaguna si guul raaxale saddex ibr labadaas xulba ay ku badiyeen gruubka c waxaa ku jira netherlands oo guul weyn ka gaartay ukraine australia north macedonia ayaa ku heliyaan gruubka d ingiriiska ayaa hogaaminaya oo tartanka dalalka loo saadaalinaya kamida croatia ayay garaaceen oo samafanalka koobka adduunkana laba kun sideed iyo toban ay isku arkeen scottishka iyo jeg ayaa ku jira oo sidoo kale jeg ay kulankoodu badiyeen gruubka e spanishka oo koobkan laba kun iyo sideed iyo laba kun iyo labayo toban oo isku xigta ku guuleysteen ayaa ku jira waxaana ku heliya swedishka oo ebri eber ay la galeen lagama filayn spanishka inay bareejo ku bilaaban doonaan slovakia ayaase poland garaacday oo gruubkan ku jirta gruubka ugu xiisaha badan waa gruub f oo ah gruubka dhimashada france oo koobkan difaacanaysa oo ronaldo hogaaminayo iyo germany oo horyaalnimada adduunka france horyaalnimada adduunka haysta iyo portugal oo horyaalnimada yurub haysta iyo germany oo iyaguna shar yar aan dhigaynin ayaa groupkan ku jira hungary ayaa ku helisa oo magaalada budapest lagu ciyaaray oo ah magaalada keliya oo garoonka bushkash arena lixdan kun oo taageeryaal ay geli karaan ciyaartii bortugiiskana ay soo buuxiyeen bortugiis saddex eber ay ku badiyeen oo hungary ay ku garaaceen ronaldo laba gool dhaliya rekorro cusub uu dhigay faransiiskana jarmalka ayay gool kaga badiyeen ciyaartaasi u muuqatay ciyaar final oo kale ah maadaama labada xul ee ciyaartooyda ugu khibrada badan koobkan ay wataan loo sacdaalinaya sanadkan inay koobka ku guuleysan karaan faransa ayaana gool waxba ku badisay gruubkan waa gruubka dhimashada oo saddex xul oo waaweyn ay ku jiraan koob iyo toban magaalo kala duwan ayaa lagu ciyaari doonaa faraxow koobka qaramada qaaradda yurub ugu dambeyntiina dhegaystayaal caawa waxaa la ciyaari doonaa saddex kulan gruubka e waxaa wada ciyaari doona talyaaniga iyo switzerland halka turkigana uu la ciyaari doono wadanka welish gruubka bna waxay fiinland arki doontaa wadanka rushia xubintii ciyaarahana dhegaystayaal waa naga intaa
mar kale dhegaystayaal aynu ku laabanno dhinaca iyo kaalmaha heesaha
guud ahaana idaacaddeenii dhallinyarada maanta dhegaystayaal waa naga intaa intaan mar kale kulmi doonno waa dhammaanta iyadoo oo idin leh nabadgeliya
Agador, Caíra,